إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaasii kordhaya khasaaraha ku gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalo maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan askari ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa xubno ka mid ah qoyskiisa ku dilay magaalada hargeysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dagaalamay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay dardargelinayso damaceeda guracan ee ku aadan la wareegitaanka xeebaha baddacas mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim xiiso badan kaasoo lagu soo bandhigay sida uu u dhacay dagaalkii cuslaa ee degmada aadan yabaal waa afar iyo tobanka dulxija kun afar boqol afartan iyo lix kuna aadan sagaalka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwooda ugu doorka roon iminkana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waxaasii kordhaya khasaaraha ku gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalo maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan dagaalkan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen talis ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo moore eri oo dhaca duleedka moqokori ayaa waxaa lagu dilay sideed askari halka lagu dhaawacay laba iyo toban kale waxaana suuragal ah in khasaaruhu intaas ka bato askari ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa xubno ka mid ah qoyskiisa ku dilay magaalada hargeysa saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ka dhacay dil iyo dhaawac uu geystay askari ka tirsan militariga maamulka la baxay somalilan askarigan ayaa dilay xubno ka mid ah qoyskiisa oo ah gabar uu isagu dhalay iyo hooyadeed waxaana uu dhaawacay haweenay kale oo la dhalatay hooyada la dilay islamarkaana carruurta habaryar u ah qaar ka mid ah dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan oo ay ku jirta haweenay habaryar u ah carruurta hooyadeed la dilay ayaa la hadlay warbaahinta ugu horrayn habaryarta oo guriga dilku ka dhacay joogtay ayaa ka warramaysa sida ay wax u dhaceen waxay u dhaceen waxaan ku yidhi annagoo halkaas wada fadhina uunbuu kadinka ka soo galay qoriguunba waxaan kuhi keebka markiiba ammaanka qabtay walaalkay markaas soo galay uunba kuhi maxamedow salaamu calaykuno lamoo hadal kolku yidhi walaal maanta qori baad sidataa ayuunba waxaan ku yidhi dib isku soo kala celiyo deedna inantunba ku dhuftayoo inantiisu ku dhuftay dee maxaan ka garan walaalkaas dhinaca dhufti unbaan maqlayay deedna waxaan ku marka dambana walaal inankayguba saasay walaal axmed maxamed shadaakaska naaraa shahaado waxaan ku yidhi deedna wuu ku celi ula dul tegun dee aniga markiiba igu dambeysay ma yirba waxba imay soo gaarin laakiin waxaan ku ila dul yimid dee haddana xagga unba haddana ula noqday inanteeda kale walaashaybuu ku dhuftay dhaawaca la qaaday may waan joogay habeenadanba waxaan kuhi hooyada raqdaan u mido waxa liya waxa jira ma jira nabadii caanuu naga baxay hooyadu raqay haysay haa de haa wataa dhuliyaalka waxaan kuhi iyada haysayba toban sannadood iyada haysayba wallaahi de markiiaan albaabka saa u soo baxay gelin wax qabtuu ma la waayay gelin buu intaan horta la meersanayo dadku ka yaacyaacay markii miyir igu dambeysay sidoo kale haweenay ka agdhoweyd goobta ay wax ka dhaceen islamarkaana maqlaysay rasaasta lagu dilay qoyskan ayaa ka waramaysa wixii ay aragtay marka u horeysa anagu qabtii baanu maqalay shiid baabaanu markii hore moodnay shiidkii baanu yaa shiidayay waxaa dhacaya waa maxa waa la soo yacay waaba xabad bay noqotay xabaddii markay noqotay halkan dadkii ku soo wada yacay xabaddii lagu soo yacay wuu soo baxay dadkii wuu eryaday askariga qorigana wuu laalaadsanayay inuu shaar xidhnaa baan malan cawlan waa ciidanka milatariga haa markaa ciidankii markii dadkii kala eryaday cid u gasho waa la waayay halkaasaanu taagnayn barendaha dhexdiisa isagaa laga baqanayo dadkanba u wada eryanayay saanu halkii u taagnayn ayaabuu ayuu soo noqday albaabku galo halkaasaanu kasoo eegayna anagu maanaan gelin albaabka markuu galayuu in badan xoogaa ku jiray ayuu haddana soo baxay isagoo aan xabad ridin laakiin qorigiisaa u laalaatinaya halkaasuu maray oo dadka uu eryaday dhinacaasuu ka wareegay tooskaasuu ka baxay waxaanu wakaasoo saldhigii u tego markaasaanu ku yaacnay gurigii gurigii markaanu ku yaacnaanu aragnay meydkii oo isdhex jiray laba meyd laba meyd oo isdhex jiray laba dumara hooyadoodii iyo inanteedii isaga xaaskiisii Iyo inanuu dhalay.
inanuu dhalay labadii oo jiifa ayaanu aragnay dhacdooyinka noocaan ah ayaa waxaa loo aaneynayaa dishibiliin xumada iyo isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ee ay sida joogtada ah u isticmaalaan askartaasi dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay dardargelinayso damaceeda guracan ee ku aadan la wareegitaanka xeebaha badda cas mubaarag cumar mubaarag ayaa warkan inoo faahfaahinaya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale shaaca ka qaaday in ay xabashadu weli ka go-an tahay helidda marinbadeed iyo dekada ay xoog kula wareegaan ayna dadaal adag ku bixinayaan arrintaas waxa uu sheegay inay lama huraan tahay in dadka tirada badan ee itoobiyaanka ay helaan dekada ay kala soo degaan badcadaha kala duwan soddon sano soo soctaan aysan bad la-aan ahaan karin warar soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan cere uu ku wajahay caasimada dalka itoobiya ee adis ababa kadib markii abiy ugu yeeray halkaas iyadoona ay wararku sheegayeen in dib loo furo heshiiska u dhexeeyay maamulka soo magacaabay somalilan iyo itoobiya kadib heshiiskii xaaraanta ah ee horaantii sanadkii hore uu la galay muuse biixi oo xilligaasi ahaa madaxweynaha maamulka somalilan si kastaba ahaatee dowladda xabashada itoobiya uu ra-iisul wasaaraha ka yahay abiy axmed ayaa geed gaaban iyo geed dheerba u fuulaya sidii ay bad u heli lahaayeen boqol labaatanka malyan ee itoobiyaanka ah isagoona doonaya inuu isaga jiido jabhada dagaalka adag kula jiro xukuumaddiisa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dagaalamay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska sayidka ka dhacay israsaaseyn dhex martay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo mid ka mid ah askartooda oo fal dhac ah geysanayay askariga dhaca geysanayay iyo ciidamada kale ayaa waxaa dhex martay israsaaseyn ilaa hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay israsaaseyntan balse warar kale ayaa sheegaya in iska horimaadkan uu sababay dhimasho iyo dhaawaca dad shacab ah oo ku sugnaa goobtaasi dhawaaqa rasaasta noolnool ee ay isku adeegsanayeen askartan ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa waxay dadka ku dhaqan halkaasi ku abuurtay cabsi iyo argagax ciidamada la magac baxay booliska ee sheegtay inay sugaan ammaanka dadka rayidka ah ayaanan ka hadlin arrintan dhacdooyinka noocaana ayaa waxaa marar badan sidaanoo kale uga dhacaan magaalada muqdisho waxaana israsaaseyn dhex marta ciidamada dowladda federaalk gudahooda inta badan waxyeelo kasoo gaarta shacabka mana jirto cid ciidankani kula xisaabtanta falalka ay u geysanayaan bulshada mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim xiiso badan kaas oo lagu soo bandhigay sida uu u dhacay dagaalkii cusla ee degmada aadan yabaal waxaa warbixinta filimkan inoo soo jeedinaya maxamed amiin
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم
waa filim xiise badan oo cinwaankiisu yahay haddii aad allaah u gargaartaan isaguna wuu idin gargaarayaa waana hadiyadda ciidul adxa almubaarak ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada mu'asasada warbaahineed alkataa'ibna ugu talagashay dadka muslimiinta ah waxaa filimkan oo la daawan karo qadar afartan iyo toddoba daqiiqo ah kuna soo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kusoo gudbinaysa sida uu u dhacay dagaalkii taariikhda galay iyo xamladii masaarka dagaalka wax badan ka beddeshay ee aadan yabaal ka hor inta aan la gaarin soo bandhigidda dagaalkii aadan yabaal waxa uu filimka cusub ee alkataa'ib si kooban u soo gudbinayaa xamlo dagaaleedkii cuslaa ay dabayaaqadii bishii shacbaan ay gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan ka bilaabeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababna u noqday in afka ciidda loo diro qorshayaashii washington iyo ankara ay usoo dhiibeen villas soomaaliya laguna doonayay in lagu burburiyo hanaanka hufan ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah waxaad arkaysaa dagaaladii alkawthar daarunicma ceel cali axmed ceel baraf miir taqwo sumadaale warta dibasamatar awdheegle sabiid balcad duleedyada muqdisho iyo meelo kale halkaasi oo ay isku fara saareen ciidamada bandiiradaha guduudan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
إلهي قرآن قلت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بلاي أو أسب محي هذا أبابولاين مسلمين تي ربان ضر إلى باتين جارسيان نور إلهي ربين الدميين شريعة إلهي إلى ترتران ربين ما تيجي إلهي ترتران سبحانه وتعالى بابين إله المهد علمنا سبحانه وتعالى جل وعلا
laakiin mid ka mid ah dagaaladii ugu saameynta badnaa iyo soo noqoshooyinkii waaweynaa ee ay maamulladii islaamiga ay dib ugu laabteen deegaanadii ay ka soo gurteen waa malxamadii aadan yabaal magaaladan ayaana ahayd taliska dhexe ee xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah xasan sheekh ayaana geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay sidii aadan yabaal loogu hayn lahaa qomuska dimuqraadiyadda iyo diinla-aanta aroornimadii hore ee siddeed iyo tobankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shahaadadoonka ah ayaa dhowr jiho ka weeraray xeryo iskuraran ah oo ay aadan yabaal ku lahaayeen in ka badan laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka filimka ayaa soo bandhigaya dagaal aan waxba laysku reeban oo ay martigelisay degmada aadan yabaal iyadoo ciidamada dowladda federaalkan ay isku dayeen in ay difaacdaan magaalada laakiin takbiirta iyo daryanka qoryaha kala duwan ee ay ridayaan ciidamada mujaahidiinta ayaa dhagaha tiray taasina waxa ay dhalisay in taliyihii ugu sarreeyey ciidamada dowladda federaalka odawaa yuusuf raage iyo shuute ay cagaha wax ka dayaan
alaysa allahu bikaafin cabda idinka soo maaha faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum idinka iyo wixii shuraka idinlaah ood isku sheerar tihiin ood isku barnaamij tihiin isbaayisigiin oo dhan isu taga ina waliya allahu aladii ha nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalixiin waxaa ka horaysa qul idcuu shurakaa'akum waxa idinka idinla shirkaa oo isla bahwadaagtiin oo isbaayisiga idinkula jira adduunka waa isbaaysiyaa jira mogtaasa lagu leehay hal maraa alwahaaqa yaad isku allaye ina waliya allahu aladii nazala alkitaaba wa huwa yatawalla asaalixiin marka laga yimaado boqolaalka askari ee subaxaasi la waray meedadkooda magaalada aadan yabaal filimkana lagu arkayo waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabteen macrakada maxaabiis dagaal kuwaasi oo iyagoo dhabanada haysta dhafarina ka muuqata qaarkood lagu arkayo filimka cusub ee loogu magac daray haddii aad allah u gargaartaan wuu idin gargaarayaa
وبدر تلانا فوق السحاب نطبق في الحد قول الإله saaki anoo jiifa xabadaha bilowdeenbu tira ururka duuqoray ii qaataba niidaaw iga jabtube tira ururka duuqoray ii qaataba niidaaw iga jabtube
xarumihii maamulka magaalada aargada ku taalla bartamaha magaalada aadan yabaal iyo goobo kale oo ka mid ah astaamaha magaalada ayaa lagu arkayaa isdaarka cusub ee alkataa'ib halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jabkii aadan yabaan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo fadeexadda firxadkooda ay sida dhow u soo qabatay kaamirada mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa uu dhulgariir uga dhignaa dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda caalamka xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaana waxaa iska caadi ah ku tilmaamay jabkii aadan yabaal maalin waa laga adkaana maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa laga adkaana maalma isdaba socda adkaada marka ma marka qaarkood in annaga na laga adkaado nala soo daba kacaayo daadaasna taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay marka ma marka qaarkood in annaga na laga adkaado nala soo daba kacaayo daadaasna taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay
mid ka mid ah natiijooyinkii ka dhashay dagaalkii weynaa ee aadan yabaal filimka alkataa'ib ay soo saartana lagu arki karo waa xaaladda adag iyo rucbiga u soo darsay ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo boqol boqol iyagoo u socda gawaari ay gadhaashteenna ku maraya bacaadka shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud sidaasina ku tegay dowlaadyada muqdisho waana midda keentay in saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ay dil ugu goondiyaan ciidamada ka soo carara furimaha halka wadaadaha u fadwooda shisheeyahana ay gaalnimo ku cabireen in ciidamada dowladda federaalka ay ka soo baxaan jiidaha hore ee dagaalka
marka culummadu waxay isku raaceen nin kastoo ciidanka maalinta cadowga loo baahaya in la dagaalama ka soo laabtay inuu munaafiq yahay aayaddaasana caddaynaysa waxaa kaleeto ilaah ku tilmaamay fii suuratin maaragtay maaragtay suurad kaleeto oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib ninkii furan dagaal ka soo baxo dagaalka ka soo tago waa dil toogasha ah haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shira ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa hooyadii aabbihii iyana waa la jiraan ciqaabtay wax ka qaadanayaan
qaybaha dambe ee filimka cusub ee dagaalkii aadan yabaal waxa uu soo gudbinayaa towjiihaad ku socda muslimiinta kaasi oo ah in guusha ay xaqiijiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku timid fadliga allah intaa kadibna ducada muslimiinta iyo dardargelinta mujaahidiinta loona baahan yahay in lagu qaabilo tawaaduc iyo qushuuc
أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى
macaalimta iyo astaamaha ay leedahay dowladda islaamiga ah ee higsiga iyo himiladu tahay in dhowaan laga taago soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey filimka cusub ee cinwaanka looga dhigay haddii aad allaha u gargaartaan isaguna wuu idin gargaarayaa waxaana shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah lagu booriyey inay isku diyaariyaan martigelinta dowladda islaamka ee xal u ah dhibaatooyinka la degay ummadda soomaaliyeed
ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay u diyaar noqdaan ku dhaqanka shareecada alleh iyo dhismaha dowlad islaami ah dowladda islaamkaan rabnaa waa dowlad dhismaheeda ummadda laga rabo dheefteedana iyadu ay leedahay waa dowlad ku dhisan cadaalad iyo walaaltinimada islaamka waa dowlad aan gaalo dheef ka sugaynin waa dowlad khayraadka uu ilaahay subxaana wa tacaala dhulkeeda ku galladaystay ka faa'iidaysanaysa waa dowlad ku qatonta kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah waa dowladdaad muddo dheer ka dhur sugayseen dhibka badanna u soo marteen dhammaacdiiyo dabkaa quudateen ma aha dhalanteed dhayal ma aha maalmaha intaad guula dhigateen sabirkiinna dheer iyo xaqaatiinna soo dhicin رفعنا راية خفاقة بعد أيام ضياع وشرود ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الرايات جدا لحفيدي نسلم الرايات جدا لحفيدي
dhegaystayaal warka fiidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaa waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu